sarkaalkan oo ka tirsanaa ciidanka milishiibiyada ee qaabilsan qaadista lacagaha canshuuraha dowladda hoose ayaa kooxaha hubaysan waxa ay ku toogteen maanta suuqbacaad oo ka tirsan degmada yaakshid wararka ayaa sheegaya in dilka sarkaalkaasi oo aan magiciisa la shaacayn uu ka dhacay meel u dhow boosteejo ku taala suuqbacaad halkaasi oo uu joogay howlo shaqo dableyda falkaasi geysatay oo ahaa rag ku hubaysnaa bastoolado ayaa goobjoogyaal u warramay sheeji in meesha wax ka dhaceen isaga baxsadeen waxaana dilka kadib goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka degmada yaakshid oo baaritaano halkaasi ka bilaabay ma jiro wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka iyo maamulka degmada yaakshid ee ku aadan falkaasi dilka ah